Suldaan Cabdirasaaq maxamed cali ayaa agab isboortiso loogu talagalay kooxaha ka ciyaara tuulooyinka hoos yimaada degmada madhabo gaar ahaan deegaanka kudha ku wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka deegaanka kudha munaasabad lagu qabtay hoyga suldaanka ee magaalada kismaayo oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka degmada kismaayo iyo kan deegaanka kudha ayaa agabka ku wareejiyey suldaanka isaga oo horey u ballan qaaday inuu agabkan bixin doono si uu u dhiirigeliyo ciyaaraha una xoojiyo garab istaaga dhalinyarada deegaanka ee hanka u haysa kubadda cagta agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada kismaayo faarax maxamuud oo goobjoog ahaa ayaa ka mahadceliyey agabka uu suldaanku ku wareejiyey maamulka deegaanka kudha suldaanka uu wareejin doona hadduu ilaa yidhaahdo alaab uu hore ugu soo ballan qaaday dhalinyarta degan deegaanada xeebaha muxuu ahay degmada badhaadhe iyadoo oo uu tegay kuurgal iyo qiimeyn iyo xaalad arrimo bulsho waqtina uu la soo qaatay muddo dhowr maalmood ah waa xilligii howlgalka uu jiray ayuu ku aadaneed ilaahay mahadiis ballantii uu odaga fulinaya maanta suldaanka wuxuuna ku wareejin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo guddoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe oo inta u joogo howlo shaqo kismaayo intaa un waay maanta ujeedkeena waana soo dhaweynaya waana ku faraxsan anigoo ah agaasimihii dowladda hoose ee degmada kismaayo ugu dambeyn suldaan cabdirasaaq maxamed cali ayaa ka warbixiyey agabka uu ku wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka deegaanka kudha ee ugu talagalay dhalinyarada ka ciyaarta deegaankaasi ee kubadda cagta xiiseesa maalmo dhoweyd baanu kormeer waxaan ku tegey degmooyinka tuulooyinka ay ka mid tahay degmada badhaadhe wacyigelin maadaama aan oday dhaqameedahay waxaan wacyigelin arrimaha bulshada ah dhalinyarada sportiska iyo waxaa la kulmay odayaasha dhaqanka qeybo ka mid ah iyoiyo guud ahaanba arrimaha dadka bulshada ku nool deegaanadaas dadku baahiyay qabaan kala duwan oo noocyo badan leh dhibaatooyin badan oo iska colaado iyo gaarsiisayana waa jireen annagu kalaanka iyo intii aanu wacyigelin karna iyo intii aanu ilaahu bari karnaba waa gaarsiinay mar walbaba oday dhaqameedku wuxuu wakiil ka yahay dowladdu wakiil ka yahay wuxuu wakiil ka yahay dowladda ama maamulka markaa deegaanka markaa ka jiro wakiil ka yahay inuu u dhexeeyo bulshada iyo maamulka inuu udhexeeyo oo u wacyigeliyo oo uu wixii wanaagsan u sheego oo faro halkaan agab yar oo aan badnayn oo aan hore usoo ballan qaaday ayaan maanta halkaa waxaan ku guddoonsiiyey guddoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe ma aha intaa keliya kuwa kalaa ka dambeyn doona agabyo kalaa imaan doona sportska ku saabsan insha allahu ilaah idankiis doorka ku xigana sidaasoo kale aan usoo diyaarinaynaa waana mar walbaba dadka shacabka yaga iyo deegaanka yaga waan la shaqaynaynaa iyo dowladdaba